bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsudyaala ha ka dhowaada warka miinimeeraadiyaha warsan qodobada isinka dhegi doontaan ahmiinimaadon walibaa ku mid ahaa xildhibaano ku tirsan hirshabeelle oo ku hadalay shirko ku socda magaalada kismaayo wasaaradda walbarashada oo amaahan jeedidii bahda walbarashada dagaal beeleedyo ka dhiyay gobolka sola farmaajo oo kulung laweeldhedi gudoomiyaha ururka onalafa duqa degmada boosaaso oo la dooradiyay wasiirka walbarashada oo la kulamiyo xubno ku tirsan midooda yuruba dowladda soomaaliya oo ku qayb qaadata xalinta khilaafkan dhexeeya jabuuti iyo eritrea diyaarad iyo wadii shan boqol sodon iyo sideed qof oo gurmad deg deg ee lanka sameeyay new yorka qarax ka dhihi kaabuul oo ka dhimadeen labaatan qofa
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
liito bilo sagaalaad ee sanada labada kun tamiyo sideedka wadhigunsadyaal hamiinimo iyo baasobo khamiisa jamaaniyah galaasan diyaar garowaa warkii hamiinimo oo faahfaahsan ah xildhibaano ku tirsan hirshabeelle iyo ku hadalay shirko ku socda magaalada kismaayo bashiir cabdulaahi cusmaan iyo warku nin faahfaahiye xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle oo ku sugan magaalada jowhar ee xarunta maamul goboleedka hirshabeelle ee waxay ka hadleen shirka ka socda magaalada kismaayo oo ay ka qayb galeen madaxda maamul goboleedyada dalka jira xildhibaan cali cismaan ibraahim oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in lala xisaabtami doono madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare waxaan rabaa inaan ka yidhaahdo aragtidayda shirka ee ka furmay kismaayo ee uu aaday madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle maxamed cabdiwaare madaxweynaheena waxaan isleeyahay shirkaasu gebigiis aanu dan u ahayn dowlad goboleedka hirshabelle oo curdun ah sidoo kale annaga khaasatan waxaan nahay kuwa khilaafaadka u nugul weli maanan yeelanin istiraatiijiyadii dowladnimo sababtana waxay tahay culeysyada dhaqaale oo aan weli aanan gaarin sida cashuurahayna oo aan weli midaysan muddo laba sano ah iyo dawlada jiray labaatan iyo dhowr sano ama labaatan sano ama sanadooyin badan oo cashuurahoodii iyo dekadahoodii ay shaqaynayaan oo amnigoodii maaragtay intooda badan maaragtay maanta wax ka xalisan karo oo booliiskii iyo nabad sugidii iyo maaragtay birmidkii waxauma ay u dhisan yihiin annaga oo hal xaba aysan noo dhisnin kaabayaashani dhaqaalihii ay maaragtay ishaga hal xaba aysan ka bilownen amnigayna meel uusan ka bilownen ciidamadii aan xaq u lahayn aysan dhisneen maanta in aanu nidhaahda puntland oo soddon sano ku dhow labaatan iyo dhowr sano jirsatay ayaanu maaragtay la qayb qaadanaynaa oo hadday doonto maaragtay in badan oo kamid eh cashuuraheedii iyo dekadaheedii ay shaqaynaan istiraatiijiyadeedii ay maaragtay u dhisan tahay aniga waxaan isleeyahay waa nasiib daro madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabellena wuu ku degdegay arrintaasna isbahaysiga in laga mid noqdo ayay markii horeba arrin lagu fudaadaheed ayadoo welibana aanu ka sugayni isla xisaabtanka hadda markii uu yimaadana aan rabna inaan su-aala ka weydiino isbahaysigaas waxa ku kalifay iyo waxa uu kula heshiiyey sidoo kale waxaa ka hadlay xildhibaan bashiir maxamed qaasim daqarre oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka hirshabelle waxaana uu sheegay dhankiisa runtii anigu hadda waxaa miyada anu arkaayo shirkaas kismaayo runtii ma jirto annaga waxaan aaminsanahay maamul goboleedyadu inay hoostagaan hal dawlad ay jirto dawladda federaalka ah maamul goboleedyadu ay ka mid yihiin daadejinta maamulada in la daadejiyay unba in aan aaminsanahay wixii intaas ka baxsan waxa miyadun anu arkaya male mana filayo wax natiija inay kasoo baxayso wasaaradda walbarashada oo ammaan hanjeedidii bahda walbarashada koonfur galbeeda maxamuud cali cabdulaahi maxamuud gaabshaa iyo warkunin faahfaahaye wasiirka walbarashada maxamed abuukar abdi oo isu ammaanay heerka walbarashada ee ardada deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya iyo jaamacado ku yaalan gudaha magaalada baydhaba iniyeed walbarashadii oo toolo kafaano kora iskuulladan iyo iyo jaamacadahan dhammaangeeka waa waa meel la kafaanaa la rogo xaqiiqan oo haddii laa ku gudub wayba wanaagsana may leedahay ini may leedahay taariikhdi iyo walaay una hamarni dibanka nagan jidheeranin dhiman war huba laakiin may leedahay jadaalshay may kumid ataa geegan teleneska kooya walaan teleneska kooyan haddii wal walba nin wanaagsan geeka malkooy lahayn mase bal ilma baaris ay ka sameeyo isku wareysado may leeran lahayn waa yaabin oo qaldan fadaan ani la saha markan geegan tin teleneskoyn may leedahay idan kamaasniin dadka ku awar gaar ahaan may leedahay jaamacadda upper university oo yeena may leedahay hormuudku ee kulankan teleneskoy iyo saad oo kale maacadka cilmi baarista nabad iyo may leedahay amniga dhammaantood idan maasniin dhinaga kale wasiirka oo hadaljaysii gudad iyo weliba isu mahadnaqay dhammaan maamulyaalka tihgeli jaamacado keena magaalada baydhaba iyo maamulyaalka kale ee iskuulaalka gudaha magaalada mayba saas oo kale ama mayla haylan hilmaamo korneen intaan ciidanka ma naga faday dadkii waxbarashadan ani jaamacadoogun dhan bay dhaba kooyaan tumanaan jaamacadood dhan furo tumanaan processka ha ka jaran dadaha ku dadaal dadaal badan ha ka bii ani eed ban lon xusuulan hilmaan anta fidhiyaan maamulayaal badan kumida dugsiyadii saran ka horayay magaaladan ka bilaaway suurtageli arday intaas jaamacadood maylahay geeka capacity le qaado kortaan aniha saaraan maamulayaalkaas maylaha maylaha eedan ma santi waan way jeelay inay lansaabay dadkaas maamulayaalkaas mayla hadii dadaalkaas aan biilahay hal jaamacadood mal furlahayn geekan tamana soo koofan markan dadaalkaas iyo muujin dhamaantiyoon eedan kama naageen tintirood iyo tama qanba eedan ma santi sidoo sheegahayaan wararkan oo deerahaya gobolka Soola dagaalan dhexe iyo Lamabeloodo iyo kadhiye deegaanka hooskooyo gobolkaasi oo aana la magacaabo Dhumaaya dagaalkun dhex maray lamada beelooda waliba ku dambeeyay kadib markii xalay dad la ka dilay deegaanka sidaasna iyo ka bilaabatay xiisada andhexayta lamada dhinac ee kawada dagaalamay gobolka soola waliba la sheegay inay dagaalkun uusa jeysidii khasaarada shala duwan oo lamada dhinacba hashala deeriyay maadaama dagaalkun lanis adeegsaday hubka noociisa shala duwan islamarkaasna muddo saacado iyo walkubadanba uusa socoday dagaalkaasi indhexay lamadaas beelooda waliba socodee dadaalo iyo wadaan odayaasha dhaqanka ee lamada beelooda hanase waana la kafado in laka dhamayo colaado indhexayta lamada dhinac xukuumadda somalilanna waliba marar badan iyo kana nagtay inay walakuqaabwado doonto dagaalbeeleedyada ah ka bilaawaday deegaanka balse ilaa iyo hadda maqaadna tallaabooyin walakuqaabwado colaadasaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo magaalada asmara ee dalka eriteria uuse kala kulmi guddoomiyaha ururka on alaf maxamed cumar cusmaana madaxweynaga ayaa waliba guddoomiyaha uuse kula hadalay sidii on alif iyo qaybiyeen uqaada lahayti dadaalada lankala jara nabada iyo horumarka walbana intaas uuse ka daray madaxweynaga inay la roogo isaga nabada la dhiirigeliy lahaayey lana waana laku gudubi lahaayey colaado iyo khilaafka muddo ku jari gobolka madaxweyne farmaajo iyo admiral maxamed cumar kulankii koreeyey waliba iyo kabeeldhadeena isla magaalada asmara duqa degmada boosaaso oo la dooraday xildhibaanada golo deegaanka degmada boosaaso iyo waliba mardhawayti iyo guddoomiye cusub iyo dooradeena magaalada boosaaso kadib doorasho iyo kadhiidii xarunto golo deegaanka boosaaso doorashadun geeka kadhiidii xarunto dowladda dhexe ee boosaaso waliba xubno ka tartamaya kursiga duqa degmada boosaaso iyo shalhayana wasiir ku-xigeenkii hore ee maaliyadda puntland ee shalay iscasili cabdisalaan bashiir cabdisalaan iyo maxamed faarax xaaji mire oo lamadun iyo haayeen dhalinyaro aqoon-yahane e cabdisalaan bashiir cabdisalaan iyo ka guulaysadii duqa degmada boosaaso shanta san ee socota walibana uus helay cudad deerow labaatiyo siyeed cudda sidoo kale maxamed faarax xaaji mire iyo helay saddex cudda xildhibaanada golo deegaanka degmada boosaaso ee hadooradii waliba iyo ka koobanayna soddon iyo kow xubnood walibana iyo kajarey li xubnood oo hanraab ee taasaban iyo markiinkoreyti iyo kudhikaas ini hanraab intuun eg iyo ku mid noqdaan golo cusub ee deegaanka boosaaso wasiirka walbarashada oo la kulmiyo xubno ku tirsan midooda yurba wasiirka walbarashada xukuumadda soomaaliya cabdulaahi gooda xabare iyo kulun laqaadadi madaxa waaxda horumaryowka adeega bulshada midooda yurub gaar ahaan soomaaliya master olivia louisa kulankun waliba goobjoog usukuhaya xogaayaha joogtada ee wasaaradda walbarashada soomaaliya mudane axmed xasan iyo maxamed saabuul oo ku socday midooda yuruba arrimo kulankun lanku hadalay waliba iyo ku mid ahaayeena xaaladda walbarasho ee dalka ku jarta iyo taageerada midooda yurub usu kudaysida horumaryowka walbarashada soomaaliya wasiirka wasaaradda walbarashada hiddo iyo tacliinta sare ee soomaaliya mudane cabdulaahi gooda xabare iyo ka bogaadayey taageerada iyo wada shaqaynta kula dhexaysa soomaaliya iyo midooda yurub gaar ahaan walbarashada sidoo kale cabdulaahi gooda xabare iyo xubno ku socda midooda yurub uusan sheegay inay guulo badan iyo ku deereen sameeyowka manhajka cusub tababarowka macalimiinto iyo tacliin sare wasiirka walbarashada soomaaliya cabdulaahi gooda xabare ayaa sheegay inay bilo maarse ee sanadka labada kun tobiyo sagaalka dalka kuwait laka qabado doona shir lunku hadalo walbarashada dalka islamarkaasna iyo ha ku qayb gala doonaan deeqabiyowka taageero walbarashada ee soomaaliya madaxa waaxda horumaryowka adeega bulshada master olivia iyo ballanqaadini dhinisha iyo siilam jibaaro doonaan taageerada dhiniga walbarashada ee soomaaliya gaar ahaan hirgeliyowka manhajka cusuba wasiirka walbarashada soomaaliya cabdulaahi goodax bare iyo maalmogii lahadhaafi kulamo shal duban usalawaldhada hay-ado soomaaliya ku taageeraasa walbarashada dalka hanasawaana dhammaantay iyo ballan qaadeen ini iyo kaalin iyo kaalinwiin iyo ku qaada doonaan horumaryowka walbarashada ee dalka soomaaliya dowladda soomaaliya oo qayb oo ku qayb qaadaasa xaliyowka khilaafkan dhexeeya jabuuti iyo eriteria wasiirada arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya etoobiya iyo eriteria ayaa la filay in iyo kulankii saddexa geesoodkaha iyo kabeeldhadaan magaalada jabuuti xogaayaha warbaahinta qaranka soomaaliyeed ee sheegay in mas-uuliyiinta iyo kawajahanin jabuuti ayada waana kuwada hadala doonaan sidii xalwaarta loonku deeri lahaay hurgufta kuludhexayta jabuuti iyo eriteria diyaaradii wadii shan boqol soddon iyo siyeed qof oo gurmad deg deg ee lankafidii new york saraakiisha ayaa sheegay in toban iyo sagaal qof iyo ka xanuunsanyiin kadib markii diyaarad iyo leeto shirkadda emirates airlines iyo kacaga dhigatay garoonka kiyaala magaalada new york baawurta gurmadka deg deg ee yala ka adhagaayay hareero islamadi iyo kacaga dhigatay new york fanaanka maraykanka ee venela ice yaa saaranaay diyaaradaasi walibana bartiis twitterka uusa hadhikay muuqaal usaha ku duubay xaaladda markaasi iyo teeganayti walyar kadib shirkadda emirates airlines waliba bartiha twitterka iyana ah ka qortay inay rakaabka xanuunsado lanfidii gargaar caafimaada haan saamaynta handeernana iyo la fasaxa doona ankadambayntii dhigunsadayaal qaraxyo ka dhigi kaabuul oo iyo ka dhimadan labaatan qofa lama qarax oo ismidaamayn haytay iyo waliba iyo kadhiyana goob ciyaarto legdanka lakabandhikaay waan la sheegay iniyo ka dhimadan labaatan qof meerese waana afartan kalan iyo ka dhaawacmeen qaraxii inkorey ee goobtay lakadhelay ciyaartisay waliba haay ahaano iyo ka dhimadan afar qof meyle qaraxi lamaada lang adeegsaday baawur walyaabo qaraxow laha kubuuyi walibana isla usina lala fiirsaday shaqaalo gurmadka degdega ee ku howlanayay qaraxii hore ee dhiye qaraxa ismidaaminta lamaada ee baawurto lang adeegsaday waliba ka dhimaday lama qof oo wariyahayeen walibana la sheegay iniyo ku tirsanaayeen warbaahinta tole news afar kalena la sheegay iniyo ka dhaawacmeen qaraxii lamaada qaraxaase waliba usa ka dhiyay deegaanka iyo kabadanyin bulshada shiicada madaxa warbaahinta tolo waliba bartiis twitterka uusaa ka qoray ina qaraxaase iyo ka waayeen lama weriyi oo dhinisho qaali iyo kahaayana qaraxaas oo ilaayo hadda iyo anjarna ciddo sheegatay hadda waliba qaraxyo noocyadan oo kale eh iyo degmada dashta ee horey iyo aan ka sameeyena ururka iska magacaabiyay dowladda islaamka ee i s warkii isinku dhugunsasan idaacadda raadiyaha warsan dhugunsadayaal hamiinimaadon taninkeega